magaalada cankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda ethoobiya abiy axmed kaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga recep tayib erdogan kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu saleynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la isku hayay sida heshiiskii khilaafka dheliyey in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku salaysan isqadarin iyo dhowrista qarannimada madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dowladda federaalk ee soomaaliya arrimaha la xiriira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo keliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha laguna saleynayo dhowrista qarannimada madaxbanaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si mug leh ugu mahadnaqaysaa madaxweyne erdogan shacabka iyo dowladda turkiga martigelinta kulinkan muhiimka ah iyo dadaalkii ay muddada siddeedda bilood ku bixiyeen kamiro dhalinta xasaradan ka aloosnayd geeska africa waad mahadsantihiin